waxaan maanta goobtan aan shaqo u nimiday waddada warshadaha ee degmada yakshiid waxaana halkaan maanta aan isku fara saarnay raggii ahaa mataqaanaa muxuu ahaay argixisada nabaddiidka ahaa ilaahay amarkii ilahay wuxuu noo fududeeyey maanta in hal ka midana halkaan lagu dilay hal kalena asoo dhaawaca oo fakaday ayaguna ay laba asgari dhaawaceen oo mataqaana dhaawac yaroo fudud oo ka soo gaaray sidaa darteed marka alxamdulilah waaye waxaan rabnaa marka bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayay gobolka banaadirba inay mataqaanaa muxuu ahaay aysaan oo kale ay uga hor tagaan dadka nabaddiidka ah ee hortaagan nabadda iyo dawladnimada hortaagan meel walbay joogaan insha alla allahu tacaala waa ku baxsan doonnaa loogama hari doonno halkan waa yaakshiid halkii ugu dambaysay laakiin waxay moodeen inaan la joogin waan la joognaa meel walbay joogaan waan racdaysanaynaa waan soo qabanaynaa insha allahu tacaalana saanoo kale ayaan waajibkooda u marsii doonnaa